أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء تأنيث ساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الكلام أي الكلام النحوي كلام كالنحوها أه هو كلامك نحوها اللفظ أي الملفوظ ومثل قدواقه لفظ قاسو المركب اللي سجيي واللي سساري من كلمتين فأكثر لبا أري يوح كبدا ليس جيي لفظ قاسو المفيد haddana faa'iideeya faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'iide lagu aamusi karo oo lagu qanci karo faa'iideeyey bilwadci ay bilqasd haddana qasad wax ku faa'iideeya waa casharkeennii ugu horreeyey oo aanu ka qaadanayno masaladii ugu horeysay ee asaaska u ah naxwaha masaladan uu rabo sheekhu inuu ka hadlo waxa weeye ma huwa alkalaam cinda الnaxwiyiin ma huwa alkalaam cinda الnaxwiyiin hadal maxay u yaqaanaan culimada naxwooleyda maxaase hadal lagu yihaa naxwaha kalaam marka la yidhaaho oo kaafka la hoos dhigo haddaanu nidhaaho alkilaam macno gaar uu yeeshaa haddii kaafka aan gudno oo nidhaaho alkulaamna macno gaar uu leeyahay haddii kaafka aanu kor dhigno nidhaaho alkalaam isaguna macno gaar uu leeyahay marka saddex macnaa nooga soo baxay kaafka haddii aan kor dhigno macno gaaruu faa'iideyn haddaan hoos dhignona macno kalea nooga soo baxaya haddaan gudno alkulaam nidhaana waxaa nooga soo baxaya macno kale haddii kaafka aanu hoos dhigno oo nidhaaho alkilaam macnuhu wuxuu noqon aljiraaxaat almu'lima waa dhaawacyada halista ah ama dhaawaca qofka aada u xanuunjiya ayaa carabiga waxaa lagu yidhaha kilaam waa markii kaafka aan hoos dhigno kilaam kilaam maxaa la yidhaha aljiraaxaat اlmu'lima waa dhaawaca halista ah ee qofka xanuunjiya waa markii kaafka la hoos dhigo haddii kaafka la godo oo aan nidhaaho alkulaam macno kaluu yeeshaa macnahaas oo ah alardu salba dhulka adag dhulka adag ee dhagaxleyda ah dhulku markuu adag yahay oo dhagaxley uu yahay markaasa waxaa la yidhaha alkulaam alkulaam alardu salba waa dhulku markuu adag yahay markaasa waxaa la yidhaha alkulaam marka waxaanu ogaanay haddii aan kaafka kor dhigno oo kala kaafka haddaanu hoos dhigno kilaam nidhaaho inuu macno yeelanayo haddii aan kaafka gudno oo alkulaam aanu nidhaahana inuu macno kale noo faa'iideynayo oo macno uu noo yeelanayo kale haddii kaafka aanu kor dhigno oo aanu nidhaaho alkalaam macno kalu yeelanoo waxaa la yidhaha markaa majtamacat fiihi quyuudun arbaca waa markii kaafka aan kor dhigno majtamacat fiihi quyuudun arbaca waa wixii afar qodob ama afar shardi laga helo ayaa la dhihi karaa kalaam wa huwa almaqsuudu hunaa waana midka aanu doonayno casharkeenna inaan maanta ku faa'iidaysanno midka bifatxi lkaaf kaafka marka la kor dhigo weeye midka maanta aanu ka hadlayno naxwuhuna yacni uu ka hadlo ulajeeddada iyo qasadkuna waa midkaas aan u soconno alkalaam markii kaafka aan kor dhigno majtamacat fiihi quyuudun arbaca waa afar qodob wixii ay ku kulmeen ama afar shardi laga helay oo markuu kaafku hoos dhigan yahay luqa ahaan iyo si guudaan u ogaanaynaa inuu yahay dhaawac markii kaafka la godana dhulka adag inuu yahay si guudaan isaga sii ogaanaynaa laakiin qasadkeennu muxuu yahay midka ah bifatxilkaaf midka aan baranayno oo naxwuhuna qasadkiisu yahay waa midka ah bifatxi lkaaf majtamacat fiihi quyuudun arbaca waa wixii laga helay ama ay ku kulmeen afar shardi afarta shardina waa afarta sheekhu uu kuu sheegay oo kitaabka kuugu qoran alkalaamu ay alkalaamu اnaxwiy kalaamka naxwiga ah huwa kalaamka naxwiga ah allafdu ay اlmalfuudu waa midka lagu dhawaaqo kalaam marka la dhihi karo waxani waa hadal oo culimmada naxwaha ay u yaqaanaan hadal koo waxaa shardi ah in la helo dhawaq cod waa inuu kaa soo baxo horta sawd waa in la helo marka maa huwa lafdu lafdi muxuu ula jeedaa sheekha lafdiga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye الsawt الkhaarij min dakhili الrica إilى الkhaarij almushtamilu calى bacdi الxuruuf alhijaa'iya lafdi muxuu yahay الsawt alkhaarij الsawt اlkhaarij waa codka ka soo baxa min daakhili ri'a sanbabaha gudahooda cod ka soo baxa ilى اlkhaarij codkaasoo bannaanka yimaado bannaanka u soo baxa almushtamil codkaasoo haddana kulminaya calىa bacdi اlxuruuf alhijaa'iya xuruufta oo alif iyo ba ilaa ya laga gaaro alxuruuf alhijaa'iya waa xuruufta uu ka kooban yahay alif waxmale alif waxmale xuruufta uu ka kooban yahay ayaa waxaa la yidhaha alxuruuf alhijaa'iya marka lafdi maxaa la yidhaha asawt alkhaarij min dakhili الri'ati ilى alkhaarij oo loola jeedo waa cod in la helo kow sanbabaha ka soo baxa bannaanka yimaada codkaasina waa inuu kulminayo xuruufta alif waxmale qeyb ka mid a ulajeeddada marka waan isla fahamnay kow shardiga ugu horeeya marka la leeyahay waxani waa hadal naxwaha wuxuu hadal u yaqaano waa in cod la helo cod waa in la helo hadalkiioo kooban muxuu yahay waa in cod la helo cod sanbabaha ka soo baxa bannaanka yimaada kow waa in la helo maxaa baxay halkaa maxaad ka ogaatay ood faa'iidaysatay wixiiba aan cod lahayn oo cod aan lahayn sanbabaha ka soo baxoo bannaanka yimaada fa laysa bikalaamin cinda anaxwiyiin culimmada naxwaha agtooda kalaam uma yaqaanaan haddii cod la waayo wain afaada faa'idatan taama hadduu doono faa'iido dhammaystiran ha laga faa'iido ama waxyaalo badan aad ka fahamtid hadduu doono marba haddii cod la waayo hadalna ma jiro naxwaha agtiisa yacni kalaam naxwiya lama dhihi karo cod haddii la waayo waxaa baxay wax kasta oon cod lahayn laakiin wax ku fahamsiinayo oo bini aadamku wax isku fahamsiiyo waxaa baxay alishaara ishaarada ishaaraa baxay ishaara maxay tahay macnaheeda waa waxa af soomaali aan u naqaano af soomaaligan maxaa lagu yidhaha baaqa waxaa laysku baaqay soo maha laakiin qofkii ma hadlin waxbuu kuu baaqay wuu kuu baaqay mana hadlin soo ma jiro qofka isagoon kula hadlin haddana wax ku fahamsiinayo wuxuu kaaga baaqi karaa isha ishuu kaala hadli karaa isagoona wax coda ku siin markaasuu isha wax kaa fahamsiin karaa qofka waa la yaqaana sumaha gacantuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin qofka gacantuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin madaxuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin war waxaasi run miyaa qofka hadduu ku yidhaha madaxa u ruxday madax haddaa ruxday maxaa laga faa'idaystay yani haa ayaad ka faa'idaysatay lakiin qofkii ma hadlin waxaasoo dhan falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin waxaasoo dhan hadal ma ah naxwaha agtiisa naxwaha agtiisa hadal ma ah hadal naxwaha waxaa shardi ah cod in la helo laakiin waxyaalaha baaq oo la iskugu baaq baaqayo isha ama madaxa ama gacanta ama waxyaalaha la isugu baaqayo o dhan hadal ma ah laakiin markii la joogo isdilaaxaad kale isdilaaxaad kale markii la joogo naxwaha laga tago waa jiraa isdilaaxaad kale oo hadal inay u yaqaanaan waxaas laakiin naxwaha maya naxwaha wuxuu shardinaa cod in la helo cod in la helo laakiin dadka caadiga fahamka dadka waxay u yaqaanaan waxaas oo kale hadal markii naxwaha laga soo tago oo waxaa la yidhaha luqat اljasad luqat اljasad waa codka jirka jirku waa hadlaa waxbuu fahamsiiyaa dadka isagoon carabku hadlin ishiyaa hadlaysa gacantaa hadlaysa madaxaa hadlaya isagoo carabka uusan dhaqdhaqaaqin marka waxaa la yidhaha luqat اljasad qoladan kale waxay ku magacaabaan body language body language maxaa waaye waa jirka hadalkiisa jirka iyaa hadlaya ishaaraad bixinaya waxaa la yidhaha waa luqada dadka aan af aqoon ay wax isku fahamsiiyaan qofkan carabigu kugula hadlaa adigana soomaaliya tahay waxaa laga yaabaa wax badan inaad iska dhaadhacsiisiin ood isfahamsiisiin mana isla hadlin wax badana haddana waa kala bogan kartaa maxay tahay luqatuljasadkii waa jirkaa laga wada hadli waxbaa la isku ishaaray waa luqada dhagoolayaasha ay isticmaalaan soo maha luqada dhagooluhu istim dhagooluhu maanta o dhan waa hadli maanta o dhan waxbuu ku fahamsiinaaho soo ma arkin idaacadahaas uu kuma arkin qolooyin t v-ga marka uu ninku warka jeedinayo ninaa faraha taagtaagaya maanta o dhan ninkaas aada i dhagoolayaasha u fahmaayeen waxbuu fahamsiinaya lakiin ma hadlayo soo maha waxaasoo kale kalaamiyaa naxwaha agtiisa ya kalaam maaha kalaamku yani shardiga ugu horeeya muxuu yahay ya allafdu waa in la helo wixii ka soo haray oo dhan kalaam naxwaha agtiisa laguma yidhaaho waxaa kaloo ku baxaya alkhad qoraalka waxbaad qortay laakiin wixii kuma hadlin kalaam ma aha hadal ma ah naxwaha agtiisa hadal uma yaqaano waxaa maanta o dhan waxbaad qortay hadda hadda casharka waxbaad qoranaysaan soo maha tacriifaadka iyo waxyaalaha la jeedinayo shuruudaha iyo waad qoranaysiin hadda qof walba waxbuu qoray waxaa qoran falaysa bikalaam cinda naxwiyiin waxa aada qortay ilaa kuma dhawaaqin mogta haddaad ku dhawaaqdo markaasaa la leeyahy waa kalaam intaadan ku dhawaaqin laakiin ma aha kalaam khadkaas oo meesha ku qoran kalaam ma aha maca daalika waxbuu ku fahamsiina waxbuu ku fahamsiina waxaa kaloo baxay annusab nusab waxaa loo yaqaan maxay tahay waa astaamaha loogu tala galay in bini aadamka ay wax ku fahmaan haddana aan codka lahayn nusab maxay tahay waa astaamaha loogu tala galay bini aadamka in wax lagu fahamsiiyo codna aan lahayn waxaa laga yaabaa adigoo gaari wata meel zaxmo ah oo cidhiiri ah ama isgoysa inuu gaarigaagu ku yimaado magaalada hadda xilligii hore waa lahaan jirtay oo dowladdii dhexe ay jiri jirtay samaa faraa la dhihi jiray wuxuu kuu soo shidaa khad axmar ah nal yacni guduuduu kuu soo shidi dhinjaruu soo shidaa nal dhinjar macnuhu maxay tahay joogsow joogsaa loola jeeda waxaasi waxbay ku fahamsiiyeen mana kula hadlin falaysa bikalaam falaysa bikalaam masjidkan markii aada soo gashid mixraabka markaad fiirisid mixraabkii waxbuu ku fahamsiiyey laakiin kulama hadlin mixraabkii muxuu ku fahamsiiyey qibladu inay jirto dhinacaas inay qibladu jirto oo qofku markuu masjidkan soo galo xaggana u tukan maayo xaggana u tukan maayo wuxuu u tukanaa meesha mixraabka jihadiisa marka maxaa la yidhaha waxyaalahaas oo dhan nusab waa astaamo bini aadamka wax lagu fahamsiiyo laakiin cod aan lahayn isaguna waxaa isagana kale ma maxaa yaele waxaa laga waayey shardigii allafdu allafdu shardigaasaa laga waayey waxaa kaloo baxaya alcaqdu bilasaabic haddii faraha faraha haddii xisaab wax laga xisaabiyo shaygan imisaad iibin uu qofku yidhi labadaada farahoodaa sidaa u taagtay lama hadlin ama saddex farahoodaa sidaa ugu taagtay faraha aad taagtay falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin marka waxay dhahaan adduwaalu اlarbaca lafdi la yidhi maxaa baxay adduwaalu اlarbaca afarta wax faa'iidaysan laakiin aan cod lahayn maxay tahay alkhadu alishaara annusab alcaqdu bilasaabic waa afarta wax faa'iidaysa oo bini aadamka wax u faa'iidaysa laakiin cod aan lahayn kuwaasoo dhan waxaa weeye ma ahan kalaam cinda الnaxwiyiin kalaam ma ahan cinda الnaxwiyiin naxwalada agtooda kalaam ma aha liannahu naxwaha wuxuu shardinaa kalaam huwa lafdu waa in cod la helo kuleeyahay isagu cod in la helo waa shardi naxwaado naxwalayda qaarkood waxay ku daraan lisaan ulxaal oo duwaashay waxay ka dhigaan adduwaalu lkhamsay dhahaan lisaanulxaal lisaanulxaal maxaa weeye xaaladda ayaa kula hadlaysa iyadoon cod la bixin tusaale ahaan qof faqiir ah oo dhar wanaagsan iyo dhogor wanaagsan aan lahayn ayaa jamaacadii markii ay salaaddii ka baxday uu halkaa istaagay wuu soo jeestay waana iska aamusay waxba ma su-aala salaaddii jamaacada markii laga baxay kabacdi hadduu jamaacadii ka soo horjeestay xataa hadduu aamuso lisaanulxaal weeye waxbuu na fahamsiiyey ninkaas xaaladdiisa markaan qiimayno xaaladdiisa waxayna leedahay waxa lay siiyo markaan xaaladdiisa fiirino laakiin ma hadlaayo hadduusan hadlin xataa waxba ku fahamsiiyey marka waxay ku soo daraan duwaasha ayay shan uga dhigaan naxwaliyada qaarkood laakiin sida mashhuurka ah oo caanka ah adduwaalu larbaca afarta wax tusisa ayaa ku baxay allafdu oo waxaasoo dhan lama dhihi karo alkalaamu اnaxwi lama dhihi karo shardiga labaad oo kalaamka naxwiga loo shardinayo lafdigaasoo almurakabu laysu geeyey min kelimatayni faakara laba eray iyo wax ka badan lafdi laysaga geeyey waa inuu codku haddana noqdo markii cod la helo kabacdi haddana waxaa shardi ah codku inuu noqdo laba eray iyo wax ka sii badan haddii aada hadashid oo cod aada la timaadid laakiin codkaasi hal eray uu kaa noqdo oo tusaale ahaan waxaa tidhi masjid masjid hal eray miya mise waa labo hal eray waay soo maa falaysa bikalaam kalaan ma aha weligaa masjid masjid masjid ku qayli kalaan ma aha limaada waxaa laga waayey almurakab min kelimatayni fa akthar laba eray iyo wax ka badan waa in laysaga geeyo almurakab laysaga geeyey min kelimatayn fa akthar laba eray iyo wax ka badan waa inuu murakab ku yahay ayib almurakab min kelimatayn fa akthar haddii murakabkaas tusaale ahaan waa in la helo oo la yidhaaho annaxwu naafic naxwuhu wuxuu leeyahay nafci waxbuu anfacaa sax markaasaa kalaam ah maxaa yeelay waa cod waa la helay laba erayna waa la helay haddaad ka sii badiso alxamdu lilah khayraad sii ziyaadisay laakiin ugu yaraan naxwuhu asaaska ugu horeeya waa laba eray hadduu saddex afar shan lix boqol malaayiin eray gaaro waa zita khayran khayraad sii ziyaadisay laakiin maxaa la rabaa asaaska in la helo laba kelimo laba eray waa in la helo almurakab maa tarakaba min kelimatayn fa akhara shardiga saddexaad murakabkaas dee anwaacuu leeyahay dowrka dambe haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo ayaan sheegi doonaa almurakab alisnaadi almurakab alcadadi almurakab almasji almurakab altawsiifi qawaacidkan ku qaadan doonaa laakiin hadda waxaan isaga gaabsanaynaa u fahmaynaa almurakab maa tarakab min kelimateyni fa akar murakabkaasoo haddana almufiidu ee wax faa'iideeya dee laba eray iyo cod iyo keliya lama rabee waxaad ku hadlaysa codkaaga iyo murakabka hadalka aad isu geysay waa inuu faa'iido na tusiyo iska hadal ma aha faa'iido wax la fahmi karo oo faa'iido ah faa'ida yaxsunu الsukuutu عalayha faa'idatan yaxsunu الsukuutu عalayha faa'iido lagu aamusi karo lagu qanci karo oo qofkii ku hadlay iyo kii dhegaysanayay labaduba ay dhihi karaan nacam waa hadal dhamaystiran alla ilahay faa'iido dhamaystiran way dhihi karaan waa inuu faa'iideeyo murakabkaaga ee hadalka aad ku hadashay maxaa baxay marka oo la diidan yahay wax aan waxbaba laga faa'iideysan wa in qallat faa'iidadu haba yaraatee wax macno ah waxaan lahayn haddaad ku hadasho maثalا waxaa tidhi ramacu ayaa tihi ramacu waa maqluub cumar cumar gadaal gadaal usoo akri cumar cumaru rumacu soo noqon mayso rumacu haddee rumacu maxay faa'iido leedahay waad iska hadashay oon carabi aad dabagedisay macno yeelan maayo rumacu ama waxaa tidhi days waa maqluub zayd zayd oo gadaal gadaal aad usoo akrisay wuxuu noqday days dee days muxuu macnaha u leeyahy rumacu muxuu macnaha u leeyahy rumacu ama lujuru ayaa tiri lujura rajul rajulaa dabagedisa rajul rajul lujura aad tiri lujura lujura maxay tahay wax faa'iidaa wax macnaha ma laha ereyada marka noocaas oo kalea wax macno aan lahayn falaysa bikalaam maxaa maxaa shardi ah almufiid meesha waa in codkaagu faa'iido leeyahay waxaa kaloo baxay hadduu faa'iido leeyahay xataa laakiin faa'idadii aysan dhammaystirnayn oo aysan ahayn faa'ida yaxsunu sukuutu calayha faa'ido lagu aamusi karo lagu qanci karo haddaysan ahaynna falaysa bikalaam kalaam ma ah tusaale ahaan waxaad tidhi in xadartu darsa alyowma maanta haddaan casharka soo xaadiro jamaacadana ka dhex istaagtay jamaacadan ayaad ka dhex istaagtay markaasaad waxaad tidhi in xadartu alyowma darsa maanta casharka haddaan soo xaadiro waana iska fadhiisatay dadkii indhahay taagtaagayaan soo maha bismi llah war ninku muxuu sheegaa lagu leeyahy muu hadalka dhammaystiro soo maha qof kastoo caqli leh naxwaha u fiirsada caqligaaga furfur caqligaaga haddaad ka shaqaysiisood furfurto naxwuhu waa caqli laysu geeyey caqli laysu geeyey caqligaaga furfur qalbigaagana soo xaadiri inta casharka la akhrinayo yaanaan bakaaro qalbiga u safrinin iyo guryihii iyo meelihii maaragtaahay deegaanadii iyo laga yimid iyo qalbiga yaanaan xagga geynin qalbiga aan soo xaadirino waa basiid cilmigana aada u fudud yahay laakiin qalbi xaadir ah iyo caqli furfuran aan la nimaadno dayib marka inxadartu haddaan xaadiro inxadartu alyowma addars inxadartu darsa alyowm maanta casharka haddaan soo xaadiro waana iska fadhiista qofka dee qofkaas qof walba oo dhegaysataa indhuhu u taagi wuxuu leeyahay war muu hadalka dhammaystiro idan marka ma hayno faa'idatan yaxsunu sukuuta calayha haddii marka boqolaal eray aad ku hadashid laakiin wixii faa'iido lagu qanci karo aysan dhalin falaysa bikalaam isaguna kalaam naxwiya ma ah kalaam naxwi ah isaguna ma aha boqolaal maantoo dhan hadal zaydun camrun bakrun khaalidun hindun muslimaatun mu'minaat qaanitaat masjidun dariiqun qalamun qof ha yidhi mee khayra hadda ku dhawaaqo waana iska fariisto intaas markaa idh waxaasoo dhan falaysa bikalaam weligaa hadalkaad badid weligaa malaayiin eray ku hadal keliya waxaa ku haysta uun almufiid faa'ida yaxsunu sukuuta calayha faa'ido lagu aamusi karo lagu qanci karo waa inaad ku hadasho laakiin waxaa jirta laba eray oo lagu qanci karo oo faa'iido leh maثalan waxaa tidhi jaaءa zaydun zaydaa yimid xadara اlustaadu sheekhiyaasoo yimid laba erayuu ku dhawaaqay faa'iidadiina waa dhammaystiranta meesha mixwarka laga fiirinayo waxaa weeye faa'iida lagu aamusi karo waa inuu hadalkaagu yeesho almufiid faa'iideeya faa'idatan yaxsunu sukuuta calayha bilwadci ku faa'iideeya ay bilqasdi qasad iyo ulajeedo waa inaad u hadashid ulajeedo waa inaad u hadashid maxaa baxay haddaad iska hadashid laakiin wax ulajeedo ah aadan hadalkii ka lahayn falaysa bikalaam naxwi kalaam naxwiya ma aha kaas isagana maxaa baxay qofkii iska hurdayey kalaamu naa'ib wasaahi qofkii iska hurdayey dad hurdayaa jira soo maaha oo iska qarwo oo iska hadhadlay dadkaa qarowga intay hurdayaan waxay leeyihiin oo dhan maantao dhan faa'iidaha yeesho hadduu doono falaysa bikalaam hadal ma aha naxwaha agtiisa leannahu naxwaha muxuu shardi ah in qofku uu u qasdo waxa uu leeyahay waa inuu niyo iyo qasad uu ku yihaaho taasaa shardi ah marka maxaan ogaanay alkalaam mujtamacat fiihi quyuudun arbaca afar qodob wixii ay ku kulmeen kow allafdu labo almurakab saddex almufiid afar bilwadci oo qasad loola jeedo afartaas wixii ay ku kulmeen ayaan waxaan dhihi karnaa haadaa kalaamu naxwiyu kan waa hadal naxwaysan oo dhammaystiran naxwaha wey waxaan markaan ka hadlayno isdilaaxaadka waa badan yihiin hadda markii la joogo fiqhiga ama axkaamta markii la joogo fiqhiga wuxuu yidhaha qofku hadduu salaada ku dhex hadlo salaaddii waa ka burtay ayaa la leeyahay haddii hadalka intee waayo hadalka cabirkiisa salaadda ku buraysa laba xaraf oo xataa wax faa'iido aan lahayn haddaad salaaddii dhexdeeda ku akhriso bes adigoo salaaddii ku dhex jiraa waxaa tidhi jara jim iyo rabis jara waa kaa burtay salaaddii oo maxay tahay hadalkaygu misaga wax faa'iideeyaba jara bisaahir weligaa ayuusan faa'iidey laba xaraf bis marka haddii fiqhiga la joogo way ka duwan tahay fiqhiga laba xaraf xataa ayaysan faa'iido yeelan waa kalaam salaadana waa ku buri laakiin naxwaha markii la joogo shuruudan afarta ah ayaa naxwuhu kalaam u yaqaanaa allafdu almurakab almufiid bilwadci idan marka afartaa shardi wax kulansaday ayaan misaalinaynaa waana icraabaynaa waxaad rabto ku misaali laakiin mid un baan ka soo qaadanaynaa xadara alustaad sheekhiyaa yimid xadara alustaadu sheekhiyaa yimid jaaءa zaydun zaydaa yimid nazla almadaru roobkiyaa soo degay cama annafcu nafcigiyaa dadkii kala gaaray waxaad doonto shuruuddan wax uun lahaa laga dooni mar walbaba xadara alustaadu sheekhiyaa yimid marka waan icraabayna xadara alustaad ka fiiri afartii shardi horta dhawaq wuu yahay lafdi waan ku hadalnay murakabna wuu yahay oo laba eray wey waa xadara iyo alustaad mufiid wuu yahayo waa faa'iido lagu qanci karo bilwadci ay bilqasdina wuu yahayo dee qofku qasadu u yiri xadara alustaad icraab icraabka macnihiisa waxaa weeye waa bimacnaa atawdiix walbayaan carabigan aad ku hadashay ii caddee wixii ficila wixii xarafa wixii isim ah wixii godan wixii hoos dhigan wixii kor dhigan ii caddeew ii qeexow marka waxaan leenahay xadara ficil maadi mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab alustaadu faacilu xadara marfuucu wa calaamatu rafcihi ضمة ظاaهرة في آkhirه إعراabka sidii qurآan isaga akri keliya lama rabo waxaa la isku daydaa inaad fahamtid ulajeedada إعraabka ka dambeysa xadar hadda waxaan idhi waa ficil maadi ficil maadi maxaa loola jeedaa waa dhacdo hore u dhacdayaa loola jeedaa wax hore u dhacay xadara alustaad sheekhi mar horuu soo xaadiray mar hor uu yimid waa iman doonaa lama dhihin mar hor uu yimid ficil maadi macnaheeda waa sidaas waa wax hore u dhacayaa loola jeedaa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi maxaa loola jeedaa ficilka maadiga ah ayaa mar walbaba aakhirkiisa la kordhigaa mabniyuna waxaa loola jeedaa waa shaqal caamil bedbedeli kara oo ku shaqayn kara ficilka maadiga uusan jirin waxa isaga gala oo ku shaqeeya oo marna hoos dhiga ficilka maadiga marna goda marna kordhiga ma jiro laguma shaqeeyo mabniyun calى اlfatxi waxaa lagu bineeyey kordhigaasuu taagan yahay weligiis kordhigaas ayuu weligiis taagan yahay ereyada carabiga waa noo iman doonaane qaarna waa mucrabo waa la ecraabaa oo wax mar walbaba bixasabi alcaamil aakhirkiisa aad ka dareemayso in la bedbedeli karo de maalan ereyga alustaad waa wax la bedbedeli karo mar walbaba wixii hore ka gala ayaa bedeli karaa ba haddaan hore ka gelino marartu bilustaadi wuu hoos dhigan yahay ficil haddii hore laga geliyo ficilkaasaa godayo waxaa leeyahay xadara alustaad haddii ficil mafcuulu bihi qaadanaya hore uu ka gado waa la kordhigiyo waxaa leeyahay ra'aytu اlustaada waxa saas caamilku u bedbedeli karo mucrabaa la yidhah waa la craab mucrab ficilka maadiga marka xarakadaas iskama bedelo kordhiga ah xadara ficil maadi mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab laa maxala lahu min alicraab maxay tahay icraab u qarsoon ma jiro midkan ka muuqda bis kordhiga qaybo waxaa jira laleeyahay mabniyun calىa kada fii maxali rafcin maxalka hoosena goda xoogaa uga qarsan laleeyahay wa kan wax u qarsan ma laha jaءa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab xadara ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab alustaadu faacilu xadara faacil maxaa loola jeedaa waa qofkii wax sameeyey ustaadku waa qofkii soo xaadiray oo ficilka sameeyey xuduurku waa ficilkii ustaadkuna waa qofkii sameeyey ficilka soo xaadirid alustaadu faacilu xadara marfuuc faacilna waxaad ogaataa weligii waa godanya marfuucaadku noogu iman doonaa faacil laasim in la gudo faacil hoos dhigan ma jiro faacil kor dhigan ma jiro faacil daa'iman waa marfuuc alustaadu faacilu xadara marfuucun waa la goday marfuuc macnihiisu wuu godan yahay wa calaamatu rafcihi calaamadda lagu godana damatun daahiratun fii aakhirih waa godka aakhirka kasii muuqda alustaadu xadara ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab alustaadu faacilu xadara marfuucun وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkhره وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وأقسامه أقسام الكلاaم كلاaمka نaحوiga ah qaybihiisa uu u qeybsamo ثaلاaثة waa sddex كلاamkii maadaama shuruudiisii aan ogaanay haddana waxaan ogaanaynaa inta qaybood oo كalaamka نaحوiga ah ee carabiga ah intuu usii qaybsamo carabiga meel kasta kalaamu lcarabi meel kasta uu ku jiro qur'aanka hadduu ku jiro xadiiska hadduu ku jiro gabayada carabta hadduu ku jiro kitaabkeennan haddan hor yaalay ajruumiyada waxa ku qoran oo dhan saddexdaas kama bixi karaan waa la raadiyey waa la raadiyey luga alcarabiya mid afaraad waa la soo waayey waa lagu daalay saddexdaas bis ism wa ficlu wa xarfun ism iyo ficil iyo xaraf xarafkaasoo jaa'a huwa xarafku la yimid limacnan macno la yimid saddexdaasu kalaamka carabiga u qaybsamaa kalaamka carabiga qur'aanka dhan boqol iyo toban iyo afarka suuradood ee qur-aanku uu ka kooban yahay kulli saddexdaana u qaybsamayaan waxaa ku jira qur-aanka ism ficil xaraf wax kale maba jiraan xadiiska sidaas oo kale ashcaaru lcarab sidaas oo kale waxa carabi qoran oo dhan saddexdaas wey marka ism maxaa loola jeedaa ma huwa اlismu ism muxuu yahay marka hore waa tacriifinaynaa saddexda mid walba ka mida tacriifaan u samaynaynaa waan qeexaynaa waan caddaynaynaa ka bacdina sheekhaaba wuxuu u samayn doonaa calaamaad mid walba lagu garan karo ism maxaa wiya haddii lagu yidhaaho kelimaة dallat calىa macnan fii nafsihaa walam taqtarin biaxadi اlasminaةi الثalaaثa kelimaة dallat calىa macnan fii nafsihaa isimka waxaa la yidhaha waa erey kasta oo macno asaga nafsadiisa kugu tusiya macnuu kuu faa'iideeya hadda tusaale ahaan markaan idhaaho masjidkan aan ka soo qaadno aan ku jirno masjid ereyga masjid wuxuuna tusinaa macno macnahaas oo ah makaanu sujuudi wasalaa meel ilaahay lagu caabudo oo ilaahay loogu sujuudo oo ilaahay loogu tukado masjid markii la yidhaha qofku saas u fahmi macnuu ku tusiyey walam takhtarin biaxadi اlasminati الhalaatثa saddexda zaman mid ka midana aan la xiriirsan oo aan faa'iideynayn saddexda zaman maxaa loola jeedaa wakti hore u tegey oo maadi ah wakti xaalahoo hadda la joogo wakti soo socdoo mustaqbal ah saddexdaas midna ma faa'iideeyo isimka midna ma faa'iideeyo kelimaة dalat calىa macna fii nafsiha walam taktarin biaxadi اlasminati الhalaatثa waa kelimo kasta oo macno ku tusisa saddexda yacni wakti mid ka midana aan ku tusinaynin masala markaa masjid ka soo qaadno masjidka macnaha ka fahmna waxaa weeye meel lagu tukado oo lagu sujuudo laakiin ereyga masjid mana tusinayo zaman shaqo kuma laha masjid horay u dhisnaa mid hadda hadda ka bacdi la dhisi doono oo mustaqbalka masjid noqon doona mid hadda saacaddan masjid ah wakhtiyadaa isagu shaqo kuma laha ereygu ku tusin maayo qaraa-in kale iyo calaamaad kale ayaa ku tusinaya masjid hore u dhisnaa ama hadda ka bacdi la dhisi doono ama hadda dhisan waxyaalo kalea ku tusin kara qaraa-in kale laakiin ereyga daatadiisa ku tusin maayo mana loo wadcin loomana dejin loogumana talagelin magac kasta ism waa sidaas markaan idhaaho maxmuud magacan la yidhah maxmuud shaksiga maxmuud la yidhah maxmuud wuxuuna tusinaa daatadii iyo shaksi magacan lagu magacaabay laakiinna tusin maayo maxmuud hadda jooga mid horay u jiri jiray maxmuud hadda ka hor jiri jiray maxmuud hadda ka bacdi dhalan doona wakti shaqo kuma laha isagu isimka kaasa waxaa la yidhaha ism kelimaة dalat calىa macna fii nafsiha walam takhtarin biaxadi اlasminaةi الhalaثa wa ficlu ficilna maxaa la yidhaha kelimaة dalat calىa macna fii nafsiha intaas waa iska leeyihiin isimka iyo ficilka intaas waa iska waafaqsan yihin lakin maxay ku kala duwan yihiin ficilka wuxuu isagu uga duwan yahay isimka waاqtaranat biaxadi اlasminaةi الhalaثa ficilku ficil ma noqon karo lagumana tilmaami karo ficil ilaa saddexda zaman mid ka mida uu ka faa'iideeyo saddexda zaman maxay tahay zaman maadi mustaqbal iyo xaal zaman hore u tegey mid xaal oo hadda la joogo iyo mid mustaqbala hadda ka bacdi iman doono waa inay saddexdaa zaman mid ka mid ah waa inuu ku tusiyo hadduu ficil yahay tusaale ahaan markaad tidhaaho jaaءa zaydun zaydaa yimid ereyga jaaءa muxuu ku tusinaa zayd imaatin oo horay u dhacay mar hore inuu ninkaas yimid زمن ماضي haddaan nidhaaho sayajiiu almataru sayajiiu almataru roobaa iman doona roobaa iman doona muxuu ku tusinaa ereyga sayajiiu zaman mustaqbal oo hadda aan la gaarin haddaad tidraahid yanzilu almataru roobaa hadda soo degaya roogaa degaya ama yansabu waxaa shubmaya hadda almadaru yansabu almadaru roobaa hadda shubmaya muxuu ku tusinaa wakti hadda la joogo oo xaalo ah wakti xaalaha hadda la joogo yansabu almatar roobaa hadda shubmaya maxaa yaele ficilka mudaarica xaalna wuu ku tusiyaa mustaqbalna waa tusiyaa labada waktiba mudaarica idan marka ereyga ficil lama dhigi karo ilaa saddexda wakti mid ka mida uu ku faa'iideeyo kelimaة dalat calىa macna fii nafsiha waاqtaranat baxadi اlasminaةi الثalaaثة xarafka kelimaة dalat calىa macnan fii gayriha fii nafsihaadii waad bedeli marka kelimaة dalat calىa macnan fii gayriha xarafku isaguna waa erey macno ku tusiya macnaha laakiin isaga nafsadiisa kuguma tusiye fii gayriha wax kaleu u baahan yahay in lala xidhiiriyo markaasuu macno faa'iideeya wax kale in lala xidhiiriyo u baahan yahay hadda markii aan idhaaho xarafkan min xarafkan la yidhaha min xarafkaa min macnee haddii lagu yidhaaho wax macnaa ma lahan ad leedahay si loo macneeyo lama yaqaano laakiin markii aan wax kale la xidhiirino oo nidhaaho kharajtu min albeyti guriga xaggiisa ayaan ka soo baxay ereygii min macnuu faa'iideeyey oo wuxuu naga faa'iideeyey ibtidaa'u اlkhuruuj min albeyt socodkaagu inuu ka soo bilowday guriga oo guriga aad ka timid socodkan hadda annaga aad noo timid in guriga uu ka soo bilowday ibtidaa'iya ibtidaa'iya ereygan sidaas oo kale hal waa xaraf laakiin markii ereygan hal keligii meesha uu taagan yahay wax macnaa noo faa'iideyn maayo haddii aanan la xidhiirin ficil ama isim laakiin markaan idhaaho hal kharaja arajulu ninkii ma baxay hal kharaja alrajulu ninkii ma baxay muxuu noo faa'iideeyey istifhaam su-aaluu noo faa'iideeyey su-aal uu noo faa'iideeyey marka xarafku markii wax kale loo geeyo uu faa'iido dhalaa laakiin ficilka uma baahna wax kale in loo geeyo isimkuna uma baahna wax kale in loo geeyo iyagaa labadoodu macno dhalinaya iyadoon wax kale lagu lamaanin xarafkuse wuxuu u baahan yahay in wax lagu lamaaniyo wa xarfun way xarafkaasoo jaaءa limacnan liأjli macnan macno dartiis la yimid dayib marka waxaan misaalinaynaa on qaadanaynaa isim iyo ficil iyo xaraf saddexdaas wax misaal kulansanay ilaa waxaan idhi qeybaha kalaamku waa isim ficil xaraf saddexdaas u qeybsamaa kalaamulcarabi guud ahaanba saddexdaas wax kulansaday waxaa la mida lan usaaxiba alkaslaana lan usaaxiba anigu saaxiib la noqon maayo alkaslaana wehsilow qof wehsada anigu oo cibaadada iyo waxbarashada ka wehsada saaxiibtinimada waan ka goosana lan usaaxiba alkaslaana qof wehsanaaya saaxiib la noqon maayo markaan fiirino hadalkaas wuxuu ka kooban yahay saddexdii hadda aanu sheegaynay isim ficil xaraf lan maxay tahay waa xaraf usaaxiba waa ficil alkaslaana waa isim markaad ku fiiriso ku tadbiiqiso tacriifkii mid walba aan u sheegnay waa ku rumoobi lan ka bilow waa kelimaة dalat calىa macnى fii غayriha walam تqtarin بأxad الأزminaةi الثaلaaثة xarafka kelimaة dalat calىa macnى fii غayriha maxaa le lan keligeed markii meel la dhigo macno faa'iideyn mayso walam تqtarin بأxad الأزminaةi الثaلaaثة zamanna ma tusiyo xarafka markaanu fiirino usaaxiba waa ficil maxaan ku fahmnay macnuuna tusinaa zamanna waana tusinaa oo zamanku muxuu yahay zaman mustaqbala iyo haddeer labadaba labadaba wuu faa'iideyn karaa ficilka mudaarica zamanka mustaqbalka anugu la saaxiibi maayo nin wehsilow ah haddeerna la saaxiibi maayo xaalana wuu ku tusin karaa mustaqbalna wuu faa'iideyn karaa alkaslaan waa isim maxaa yeeley macnuu ku tusinaa isaguna wehsi macnaha wuxuu ku tusinaya wehsi zamanna shaqo kuma laha kelimatun dalat calىa macna nafsiha walam taqtarin biaxadi اlasminati الثalaaثa ayb mihaal kasta wuxuu u baahan yahay inaan icraabno lan xarfu nafyin wa nasbin wa اstiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric intaas oo dhan iyadaa qaadanaysa lan keligeed ogow hadda wax kale ma aha lanta macnaheediaan sii fasiraynaa un iyo waxay faa'iideyso icraabka wax kale ma aha lan maxaan idhi waa xarfu nafyi xarfu nafyi macnaheed maxay tahay waa xaraf noo faa'iideynaya diidmo lan u saaxiiba ma la saaxiib diidmada xaggee ka fahmnay soo lanta ma aha wax faa'iideynayo xarfu nafyi waxaa weye waa xaraf diidmo faa'iideynayo lan xarfu nafyin wa nasbin maxaa loola jeedaa mudaarica hadduu galo ficilka hadduu galo mudaarica wuu kordhigaa ayaa loola jeedaa lan yanaala allaaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa lan yanaala ficilkaas maxaa kordhigay lantanaa kordhigaysa meeshuu galo waa un kordhig lan xarfu nafyin wa nasbin wa nasbin waxaa loola jeedaa waxbuu kordhigaa wa istiqbaal maxaa loola jeedaa ficilka hadduu galo mudaarica mustaqbal bisuu noqdaa lanta haddii laga bixiyo usaaxib mustaqbalna wuu noqon karaa xaalna wuu noqon karaa laakiin lan hadday gashay waa mustaqbalka mustaqbalka lama saaxiibayo qof waxsiiloow lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin istiqbaal maxaa weeye zaman mustaqbalay faa'iideysa oo mudaarica mudaarica ayaa faa'iideynaya ilaa xarafka waxaa nidhi isagu wax ma faa'iideeye mudaarica zamankii ku dhex jiray ayuu wuxuu u barax tiraa inuu mustaqbal bis faa'iideeyo mudaarican lanta saa u wareejinaysa ee iyadu lantu ma aha inay zaman ku tusinayso maxaa yeeley tacriifka waxaa noogu jira xarafka walam taqtarin biaxadi اlasminati الhalaaث laakiin mudaarica ayay waxay u barax tirtaa inuu faa'iideeyo mustaqbal bis waa macnihii mudaaricay sii dhalaaline sii caddayne inuu mustaqbal yahay ku tusinay lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric waاkhtisaas bilmudaaric maxaa loola jeedaa mudaarica khawaastiisay ka mid tahay ficilka maadiga ma gasho ficilka amarkana ma gasho waxaad icraabayso faham icraabka ha iska tixin lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric usaaxiba ficil mudaaric mansuubun bilan waa ficil mudaaric waxaa kor dhigay lan ayaa loola jeeda wa calaamatu nasbi calaamadda lagu kordhigana fadxatun daahiratu fii aakhirihi waa kordhiga aakhirkiisa ka muuqda ficil kasta wuxuu kaaga baahan yahay faacil yaa waayo qofka saaxiibtinimada diidaya lan u saaxiiba aniga aniga wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana faacilka diidaya saaxiibtinimada ana aniga wafaaciluhu damiir mustatir faacilkiisu waa damiir qarsoon faacilkii banaanka ma yaallo wuu qarsoon yahay faacilkii ficilkan mudaarica haddaan soo qadarno faacilka aan banaanka soo dhignana wuxuu noqonaa ana wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana wujuuban maxaa loola jeedaa waa waajib waayo in la qariyo antaas ana in la qariyo waa waajib maxaa yeelay way noo iman doontaahe mudaarica haddii lagu bilaabo hamzo xarafka hamze hadduu ugu horeeyo sida usaaxiba ama lagu bilaabo nuun ama lagu bilaabo taa saddexdaa haddii lagu bilaabo faacilka waa waajib in la qariyo in la qariyo faacilka waa waajib mudaaric haddii lagu bilaabo hamzo taa nuun waa noo iman doonaan iyagoo faahfaahsan usaaxiba ficlu mudaaricu mansuub bilan wacalaamaةu nasbihi fadxaة ظaahiraة fi aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana alkaslaana ayaa noo soo hartay mafcuulu bihi mafcuulu bihi maxay tahay mafcuulu bihi waxaa la yidhaha wixii asaga wax lagu sameeyey faacilna waxaa la yidhaha kii wax sameeyey mafcuulu bihi kii wax lagu sameeyey haddaad tidhaahda darabtu zaydan zayd waan garaacay zayd muxuu noqonaa mafcuulu bihi maxaa yidhaha isagaad garaacday lan usaaxiba alkaslaana qof wehsilo waa la saaxiibi maayo cadamu lmusaaxabadu meesha ay ku dhacayso saaxiib la-aantu qofka ay ku dhacaysay ayaan daradaas waa qofkee kaslaanka inaan lala saaxiibin oo la gooyey qofka ay ku dhacayso waa kaslaanka alkaslaan marka muxuu noqonaa mafcuulun bihi qofkii wax lagu samaynayey oo la goynayey oo la nacayey mafcuulu bihina waa mansuub weligaa mafcuulu bihi haddii icraabka ku maqashid mansuub waa isku xigaan faacil iyo marfuucna waa isku xigaan ila faacil weligii waa godan yahay mafcuul bihina weligii wuu kordhigan yahay alkaslaana mafcuulu bihi mansuuban wacalaamatu nasbihi fadxat daahiraة fi aakhirih calaamadda lagu kor dhigay waa fadxadaa aakhirka ka muuqda falismu yucrafu biاlkhafdi wالtanwiin wadukuuli اlأlf wاllaam wa xuruufi اlkhafd wallah subxanaه wa tacala